magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay ururka sima oo ah urur ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta ku takhasustay cudurada uur ku jirta munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ururada dhakhaatiirta madax ka socotay jaamacadaha magaalada muqdisho iyo marti sharaf kale doctor maxamed cabdulaahi yuusuf guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada uur ku jirta ee sima ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u asaaseen ururkan barnaamijkan daahfurka ururka sima ama somaali internal medicine association soomaali ahaan wax badan ayaa la isku khilaafsan yahay uurka jirta waa la yidhaahdaa cudurada guud cudurada gudaha waxyaabahaasoo dhan waa la yidhaahdaa waa la soo daahnay laakiin waxaan u malaynaynaa ururka ugu muhiimsanaa inaan nahay sidaas daraaddeed ayaan u soo daahnay waxaan rajaynaynaa in aan noqon doono ururada kale ururka isku xidho qaar ka mid a xubnaha ka qaybgali munaasabadda ayaa soo dhoweeyey aas-aaska ururka dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada uurku jirta sidaa laadigeen gobollada dhibaato badanaa ka jirta dhibaatadaasna waxaa ka saari kara dowladnimo ilaahayna waxaan ka barayna in dowladnimada noo adkeeyo innaga oo dhan oo midah oo midaysan waxaan rajaynaya inaynu waxbedeli karno isbeddelka aan hors aan hormar u noqonno sida hadda magaalada muqdisho oo isbeddelku uga jiro oo isbitaallo waaweyn ay uga samaysmayaan midda kale odayaal waxaan ku codsan lahay isbitaallo waaweynaa samaynaysaa dadka wacyigelin u sameeya hindiyaan tagin model hindiya isugu tag qalabkii waa yaallaan wax maqan ma laha dadkii diyaaraday saarayiin hindiya ku jabeen language problemaa ka jira waa ogteen idinka hor dadka bale laga wacyigelin inay waddankooda ku qancaan markii loo fiiriyo consultationka oo aan u baahan nahay maadaama hooyo dhalaan aad nahay haddana hooyadii waxay u baahan tahay dhan kasta aadaan ugu faraxsannahay waxay fududeyn doontaa inaan hadba dhakhtar la xiriirno waxaan toos ula soo xiriiri doonaa insha allah wixii hadda ka dambeeya associationka marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala societygan mid wax kusoo kordhiya macnaha iyo horumarka caafimaadka waddankeena uu samaynayo brivatka uu samaynayo inuu mid noqdo oo ay ugu horreyso habkeenna cudurgoobidda habkeenna daaweynta habkeenna macna u samayso waddan waxaan joognaa the burden of disease uu aad u badan yahay cudurrada dadka maxaa la dhahay da-dooda ay soo gaabato cudurrada raaga iyo habka loo maareeyo takhasuskanna waa takhasus cajiib ah oo maskax in laga shaqaysiiyo ah ee aragooba kasee ahayn internal medicine associationka ragga hadda xulka ragga meesha ku jira waa rag xul ah oo weliba yacni dadaal badan muujiyey muujin doonana marka waxaa loo baahan yahay in ay halkaa kasii ambaqaadaan ka warqab other associationska kale ee internal medicineka ee adduunyada ka jiro xiriir fiican lala yeesho oo wada shaqayn ah ayaa loo baahan yahay si joogto ah si cilmi iswadaarsi dhab ah iyo iska warqab iyo iskaashi loola yeesho ururka dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada uurku jirta ee sima islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ayaa door muhiima ka qaadan doono tayeynta adeegyada caafimaad ee dalka maadaama ay ku mideysan yihiin dhakhaatiir badan